iyo jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sannadba kan ka sii dambeeya waxaa sare usii kacda tirada dhallinyarada soomaalida ah ee lagu dilo waddanka kanada gaar ahaan gobolka ontario oo ay soomaalidu ku badan tahay inta badan dilkaasi waxaa lala xidhiiriyay ammaandooriyaha inkastoo ay sidoo kale ku waxyeeloobaan kuwa aan shaqo ku lahayn oo qabta uun la kulmaa sanadkan aan weli dhammaan waxaa kanada lagu dilay dhallinyaro gaaraysa saddex iyo konton qaar kalena waa la dhaawacay xabsiyada waxaa ka buuxa da-yar soomaali ah oo loo xiray falalka burcadnimada ah ee mukhaadaraadka la xidhiira haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano waxaa barnaamijka wicitaanka marti ku ah axmed maxamed urur agaasimaha qaybta waxbarashada iyo xiriirka dhallinyarada ee masjidka khaalid ee magaalada toronto iyo yuusuf abiikar oo ah aabba soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa wadanka kanada bil ka horna wiil uu dhalay lagu dilay dalkaasi su-aalaha dhagaystayaasha iyo kuwayga ayay ka jawaabi doonaan mudanayaal kusoo dhowaada marka hore barnaamijka wicitaanka dhagaystaha aad baa umahadsantihiin waxaan ku bilaabayaa yuusuf abiker yuusufow adigu aabbaa tahay dhibanana waa tahay oo goor dhoweyd wiilkaagabaa la dilay bal marka hore waxaad nala wadaagtaa dareenkaaga iyo dareenka waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka canada oo idil ku aadan dilka joogtada ah ee loo geysto dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada toronto ama guud ahaan wadanka canada bismillahi raxmaaniraxiim runtii caawa aad ayay ii taabanaysaa arrintan waayo waa habeenkii wiilkayga maxamed ilaah u naxariistay la dilay dil ka hor ayay ahayd lix iyo labaatankii agost markii magaalada winnebeg manitoba wiilkayga lagu dilay waana runtii waa arrin jirta oo dhalinyaro badan oo soomaali oo boqol iyo labaatan iyo lix wiil oo soomaali ayaa magaaladan ilaa iyo edmonton ku geeriyooday walow aanan xal badan loo helin dadkii dilayna aanan la helin haddana alxamdulilah runtii haddii aan nahay waalidiinta soomaaliyeed wayna taabanaysaa oo runtii markii magaaladan ay heer hadda waxaan joognaa xabad yar haddee dhacdo qof walba oo gurigiisa hore ka waco carruurtii warhaya hebel ma joogaa hebel ma soo hoyday hebel xaguu ku maqan yahay macnaha waxay naqatay wax annaga maaragtay nolosheena ka mid ah la-anna waxa waaye magaalo waxaan joognaa annaga soddonkii sano ugu dambeeyey aan ku nimid qaxootinimo waxaan joognaa magaalo aan islahayn carruurtiina maaragtay alxamdulilah dhibkii aad ka soo marteen ayaga ayaa idin bedeli doona haddana waxaa naqatay magaaladeeni magaalo uu cadow carruurtii dibadda u taagan yahay marka dhibka uu badan yahay walaalkay marka aniga caawa khaasatan runtii aad ayay ii taabanaysaa arrintaas ilaahayna ha u naxariisto waya waa kaaga tacsiyaynaa yuusuf waxaan u gudbayaa axmed urur oo isagu ah dhalinyarada firfircoon ee toronto islamarkaana arrintan lafahaanteeda ka wacyigeliya dhalinyarada laftirkiisana dhibano ah oo dhaawac la gaarsiiyey mar rasaas ay ka dhacday magaalada toronto axmed urur soo dhowow marka hore marka xiga bal sawir guud naga sii sanadkan tirada dhallinyarada soomaalida ah ee geeriyootay ama dhexdooda isdishay ama la dilay cid kale ay dishay intee bay la eg tahay ma korodhay marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay mise hoos ayay u dhacdo way yaraatay marka waad mahadsan tihiin jasm allah khayr marka labaad waxaan iga cududaarahayaa soomaaliga saas ma wanaagsano in la cafiyo badan insha allah dalbi doonaa sanadkan homicide-ka ama gelitaanka magaalada toronto ka dhacay aad buu u koraya hadda taqriiban waxaan ka seednahay niiska taqriiban waxaan maraynaa konton waa la dhaafay
sanadkan kelina welina ma dhamaan sanadkii hadda taqriiban waxaa leeyahay thirty three noolahaasay mareysaa haddaa la fiiriyo laakiin wiilasha soomaalida yacni janaasooyinka lagu tukaday masaajidka khaalid gaar ahaan uu ka yar yahay sanadyaashii kale abeer yuusuf iyo kuwa kale a isixi karo haddaan khaldanahay taasna waxaa waxaa dhici karta covidka iyo cudurkan inuu sababay dad badan inay dulka ku jiraan laakiin way jiraan kuwa dhintay oo oo kamid yahay allah unaxariisto abeer yuusuf wiilkiisa iyo wiilal kale oo mid qaatoo lagu dilay iyo kuwa toronto lagu dilay ayagoo gurigooda galahayo wallaahi arrintan korda u socotaa in laga qabto oo laga gaarno aad iyo aad bay u baahan tahay waa inaan ka fikirno sidaan insha allah uga hor imaan lahayn biidnillah waa mahadsan tahay yuusuf abikar yuusuf abikar baan dib ugu soo laabanayaa waa in siin doonaa dhegeystayaasha khadka ku jira yuusufow adiguna dabcan arintan sidaan hore u sheegayba way ku taabatay wax badanna waad joogtaa magaaladaas markaad eegtay maxaad is leedahay sababaha ugu waaweyn ee dhallinyarada soomaalida ah ay u geeriyoodaan sanadkan keliya waxaa laga hadlayaa in tiradu ay konton kor usii dhaaftay wallaahi sida walaalkay axmed urur uu hore u sheegay arrimo badan ayaa keenaya in maaragtay dilalkan ay dhacaan wayna sii badanayaan aniga kolley waa aniga haddii aan qaldanayna waa aniga iyo shaydaan aniga talada ahaan aniga siday ila tahay aniga ahaan waxaan qabaa deegaanka wadamadan markaan imaanaynay ama adduunka oo dhan markaa u fiirisid annaga waxaa u badanaha meelaha la yihahdo section eight walow dadka section eight-ka ama metro housingka ama guryaha dawladda kasoo baxa aysan wada xumeyn mana qaba inay dadka xun yihiin laakiin aniga ahaanteyda waxaan u arkaa deegaanka deegaanka carruurta ay ku korayaan environmentga ay ku korayaan inuu yahay environment xoogaa aan dhihi karo way fiicnaan lahayd haddii la heli lahaa meelo kaleo ka fiican in maaragtay carruurta ay ku koraan walow ay dadka qaar oo guryaha dawlad degana maasha allah culamo ay ku jirto oo dad dhakhaatiir oo maaragtay ay ku jiraan dad wax bartay oo ku jiraan haddana aniga ahaan waxaan jeclaan lahaa in la helo deegaan ka duwan guryahan dawladda anaga markii aan imaanaynay janiska ugu weyn ama opportunityga ugu weyn aan raadinayn wuxuu ahaa in aynu guri dawlad ama section eight ama metro housing ama meel kastoo adduunka aad tagtin haddaa caawa america tagto haddaa yurub tagto haddaa north america tagto anaga waxaan u badannahay meelahaas ma degenin guryo kira ah ama ma ka baxsanin magaalada suburbanka meelo xoogaa aan isdhihi karna atleast waxay uga badbaadi karaan dilka waana fikirkayga oo keliya marka iyo waxyaalo kaloo badan way jiraan xaafad xaafad kuduulkan macnaha cunuga xaafad weerarayo kuwo kale aygana soo weerarayo macnaha waxaasna way jiraan laakiin ma badnaan dhihi karaan laakiin kolley waaya si kooban haddaad aada noogu sharaxdo guryaha dowladda ee dadku ay degan yihiin waxaa laga yaabaa dadka ku dhegeysanaya inaanay fikrad badan ka haysan sidee bay sabab ku noqon karaan maxay ciladu tahay ciladu maxay tahay bal si kooban noogu sharax aniga experience ahaan aniga ahaanteyda aniga ahaan wixii aan ka arkay kulay dad macnaha horena waa u sheegay dadka guryaha dawladda ma wada xuma laakiin deegaan ahaan marka elevatorada kasoo degaysa dadkii waxay la taageen inay meeshii macnaha ay mararka qaar hataa elevatorada ay ku kaadiyaan markaad soo degaysa dibadii buskuleetyaala lala taagan yahay dibadda waxaa lagu wada gadaya wit neighborko neighborkaaga guriga kugu dhegan guriga kugu dhegan muqaadaraad guriga kugu dhegan samarkaoo kale barbarki iyo baadiyaa ka jiraan carruurta way lugeynayaan waxaasoo dhan ay ku korayaan waxay u arkayan wax normal experiencegeyga aniga iskuullada waa tegaa carruurtaan geeyaa aniga carruurteeda anaa soo koriyey anaa geynaya iskuullada anaa kasoo qaadaya iskuullada dhan haddii weliba hadda ereda hadda aan deganahay u dhaho waa hal daa degan dadka madow ma dhexgalla dadka kale waxaa ku arkaysaa wiilkaagii ama gabadhaadii oo libraryga fadhiso markaa weydiisana waxay ku leedahay sper aan leeyahay markaa principalka weydiisana wuxuu ku leeyahay sper ma lahan asiga naftirkiisa markaa la hadashana wuxuu ku leeyahay lama hadli karna waa eighteen and over marka marxalada badan ayaa jiro oo aad u aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal baa qadka ku jira oo uu ka mid yahay axmed sate axmed horta magacaago saddexan iyo halkaad joogta noo sheeg laftirkaaga arrintan way ku saamaysay baa aan aan aan aan aan igu maqaalo ah oo adiga laftirkaaga inaad dhibano u tahay bal way aragnimadaada iyo wixii su-aalahoo aad qabto o aad weydiinayso yuusuf iyo axmed oo barnaamijka ku jira soo dhowow okay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jacfar kukaay waa ku salaamay maaragtay dhalinyaro kale oo maarata qolka lagula jirtana maaragtay qadka waan salaamay magacayga waa cabdifataax xasan axmed oo ku magac dheer sabte waxaan ahay maaragtay daawayaasha magaaladan maarata wax ka degan waalidiinta ah maaragtay adiga arrinta wayna wada saamaysay kulli maaragtay dadkii oo dhan ay saamaysay oo magaalada dadka deganaa dhan saamaysay marka waa arrin aada noo cusleysay aniga coach baan ahay ardayda ilmaha maarata dooniga baraa koox baan leeyahay oo muqdisho f c laleeyahay marka aad bay noo saamaysay horta kulligeen oo maarata mid qofka ku kooban tahay maaha ilmihii ku dhinteen waa utacsiyeyna ayaa kulligood maarata ilaahay inuu jannadii maarata geeyo oo ugu dambeeyey wiilkii maarata yuusuf abikar allah u wada naxariisto oo wax laga oo maarata marka waxaan rabay inaan hal su-aal aan weydiiyo oo adiga laba qayb ka kooban axmed urur oo nin activist ah dhalinyaro ah oo howshaana ku jiray waxaan weydiinayaa axmed urur maadaama ay dhalinyaradii u arkaan inay maaragtay isfahmayn dadka waaweyn oo adigoo nin dhalinyaro ah oo qaar ka mid a dhalinyaradiina maaragtay ka soo celiyey waxyaabihii xumaa oo masaajidka ku soo xiray marka marat khayr allah idinka wada siiyo marat hawsha wanaagsaneed aa qabateen marka sidee u aragtaa maaragtay in dhalinyarada inta dhiman looga soo wada saari lahaa oo maaragtay wadooyinka maaragtay waxyaabaha wanaagsan loogu bidhaamin lahaayo si ay dad wanaagsan u noqdaan oo masaajidin loogu soo xiri lahaa midda labaad aan ku weydiinayana waxay tahay borogaraamkii hadlaha ahaa ee aada maaragtay samayn jirteen oo dhalinyaro badan aada masaajid kusoo xirtay oo barnaamij fiican oo qurux badan ahaa waalidiintii idinka taageeri jirtay oo lacagaha maaragtay bishii labaatan afar doolar intay kasoo aruuriyaan maaragtay idinku deeli jirta si aada barnaamijkiina aada ugu wadaan weli ma socdaa xaguu ku dambeeyey barnaamijkii oo waalidiin badanna ma loo baahan yahay arrintaasaan ku weydiinaya axmed waxaan dhihi lahaa dhalinyarta kulligood isku koox ma aha waa in la kala saaro waxaa jiro kuwo yaryar oo soo kacahayo hadda kuwaas dacwadooda goonida u baahan yihiin waxaa jiro kuwo hal lug ku jiro suuqa iyo iyo gaansi iyo hal lugna iskuulkooda iyo kheyrkooda iyo shaqadooda wato waxaa jiro kuwo duurka galay oo fog waxaa jiro kuwo muxuu ahaa dad soo dilay oo ayagana muxuu ahaa dacwadooday u baahan yihiin waxaa jiro kuwo jaamacadayaasha ku jira oo oo mulxidiin ah oo diinta ka tegay so qof walba goonidiisa dacwo ubaahan bay u baahan yihiin haddaan ka hadlayno dhalinyarta xabadda isku disho ama qofkii muxuu ahaa midka duurka aada u galay wallaahi xaqiiqatan waxaa qofkii waa in la fiiriya xaaladiisa qof hadduu yahay qof aada iyo aada u fog aada iyo aada yacni duurka u galay ama dad badan soo dilay oo rabo inuu soo toobo keeno oo muxuu ahaa ilaah kusoo noqdo toobada ilaah bay furan tahay qof maadaama uu nool yahay laakiin qofkaasoo kale waxaa u fiican in uu waddanka ka hijroodo uu ka tago lianna qofkaas dadka iyo iyo muxuu ahaa retaliations iyo dadkii raba inay ka aarsadaan baabadan baabadan ma og tahay so isagoo masaajidka maxaa ku jira waa loo imaanaa laakiin hadduu dhalinyar masalan halluu ku jiro halluu ka baxsan yahay kaasoo kale in environmentka laga bedelo siduu adeer yuusuf u sheegahayay walaalkii environmentga waa waa waxa oo weyn oo saameeya dhalinyarta maca qof hadduu rabo inuu isbedelo oo rabo inuu wanaagsanaado environmentga iyo asxaabta iyo iyo muxuu ahaa guryaasha dowladda iyo agagaarkaas hadduu joogo qofkaas inuu ku noqonaa waxaan dhihi lahaa in qofka la mashquuliyo masaajidka asxaabta laga bedelo environmentga laga bedelo dad khayr khayr iyo wanaagsan lagu xiro xalaqooyin iyo duruus iyo loo bilaabo shaqada iyo in lala caawiyo resumayga sida loo qoro hadda barnaamijkan wadno su-aasha qaybta labaad haddaan u gudbo waxaa ka mid ah ma aha diin bes diin kelima ka hadalna iyo laakiin jaanib kale waxaan sameynaa barnaamijka waxaan keenaa professionals dad muxuu ahaa ku jiro shaqooyinka iyo fiidka alxamdulilah inta u badan soomaalidana xaafina kuwa waxa xunxun laakiin dad badan oo wanaagsan oo ahlulkhayr ah oo oo mustaqbal leh baa baa communitykeena ka buuxo oo aan nafti qaadno oo yacni resumayga sida loo qoro iyo tradeska sida loo loo apply gareeyo qofka hadduu rabo carpenter inuu noqdo ama plumber ama electrician iyo waxaasoo dhan waa la caawinaa farsamada farsamada gacanta farsamada farsamada gacanta iyo hadduu rabo qof inuu iskuul ku noqdo hadduu high school haysanin g e d giisa siduu u heli lahaa counseling qof waxaa dhici karo dhalinyaro inuu anger problems leeyahay xanaaqiisa badan tahay waxaan haysanaa dad ma og tahay counselors ah oo anger managementka kala hadli karo so taasna barnaamijkan wadnaa waxaa muuqata axmed satahaye ma wax su-aalahoo kale ku laaban ma jiraan wax talo aad soo jeedinayso mase intaabay kaaga eg tahay
waxaa yar waxaan ku darayaa cabdifataax cabdifataax sataale dhaha waxaan ku darayaa cabdifatax cabdifatax waa ka xuma anigow waxaa ku dartaa maaragtay programka a wadaan caawinaadda waalidiintii ay ka helayseen maaragtay weli ma socotaa ma ka heshaan ma u baahan tihiin barnaamijkaas in la xoojiyo taas noogu dar maarata nooga saalay waxaan kaloo rabaa arrimahan waxaan ku maaragtay ku darayaa maaragtay in la sameeyo connection connection weyn oo maaragtay waalidiintii oo dhan isbaro oo ay maaragtay wada shaqaynta ay ilmihii u adeegayaan inay maaragtay ka noqoto mid ay maarata ayagoo wadajiyo ay maaragtay sameynayaan maarata individual waa wax lagu baaba'ay in laakiin laisku xiran yahay Si wadajira.
program- program fiican uu noqonaya Ah, si wadajira in maaragtay dadkan laisku xiro haye ee, marka eh, axmed su-aashii buu kusoo laabtay oo ahayd eh, waalidka taageeradii aad ka heli jirteen ee borograamka aad wadaan weli ma socotaa mise way istaagtay alxamdulilah awalan waalidiinta khayr allaha siiyo wayna garab kaleen wayna garab kaleen sidaan u bilaabana barnaamijka ilaa yomina haada ilaa hadda alxamdulilah wayna daba socdaan dhaqaale hadday tahay talo hadday tahay waay- waayo ariga hadday tahay alxamdulilah taqriiban haddaan hilmaam haddaan hilmaamin taqriiban waxaa isdiiwaangeliyey ilaa shan boqol waalidiin oo bil walbana taageerahayay alxamdulilah hadda maadaama cudurkii covid iska imaaday oo xalaqooyinkii iyo duruustii la joojiyey n, ah, lacag aruurtii way- way way joogsatay N, maadaama hadda aan ka wadno online n, xalaqooyinkii iyo programkii aan wadi jirnay iyo wacyigelintii laakiin insha allahu tacaala yaha iyo wacyigelintii Eh, laakiin insha allahu tacaala markii uu ilaahay naga qaado cudurkan oo ayaad masaajidihi dib u bilaabi doontaa kusoo noqono baan dib u bilaabi doonaa way insha wa- allah waa mahadsan tahay Eh, yuusuf yuusuf abiker waxaa muuqata in arrintan eh, dilka dhalinyarada soomaalida ah gudahooda ay isku geysanayaan ama loo geysanayo uu waqti hore soo bilowday cabaadka iyo calaacalka waalidka uu xilli hore soo bilowday welina arrintii way socotaa oo waatan hadda la leeyahay sanadkan aan weli dhammaanin eh, tiradu konton bay kor usii dhaaftay ma la quustay oo waalidku ma quusteen oo ma waxay u muuqdaan kuwa gacmaha isdul saartay oo leh arrintan maadaama intaa ay soo socotay waxba lagama qaban karo mise weli rajo baa jirta oo la isleeyahay bal isku daygaas baa dhimane tallaabadaas ha la qaado wallaahi maasha allah horta waalidiinteenu ilaahay khayr ha siiyo ma umalaynaayo hooyo iyo aabbo caruuray dhaleen inay ka quusanayaan habeen iyo maalin way dadaalaan oo way socdaan oo wax walba way raadiyaan lamana welina lama give up gareen hadda koraa laakiin waxaa jirta arrin uu nin igu yidhi annagoo meel joogno oo wiil la dilay yarkaas aan sheekaysanayna wuxuu nagu yidhi dilkan haddaanan hadda laga hortegin wuxuu noqonayaa ayuuto nin walbana gacantiisu qaadanaa markii wiilkayga la dilay ninkii aan wacay waxaan ku dhahay xasanow arrintii een, aniga igu timid markaasu wuxuu igu yidhi haddii aanan hadda laga sii hortegin Mhm.
gacan labaadaa la qaadanaya macnaha dilkan haddaanan hadda xal loo helin way adkaanaysaa sidii looga hortegi lahaa marka ilaahay hanala garab galo awalan siduu sheekha sheego waa hanuunkan ilaah iskale qofki ilaahay hanuuniyo baa hanuunaya waad mahadsan tahay Eh, eh, dhegeysto kale baaqadka ku jira ayaan baaqadka ku jirta baan filayaa Eh, ayaanay eh, magacaago saddexni halkaad joogta noo sheeg eh, kadibna eh, u gudub haddii aad eh, su-aal weydiinayso eh, martida barnaamijka amaba aad tala soo jeedinayso soo dhowow waa mahadsan tahay walaalkiis magacayga ayaan yifaal dhahaa waxaan deganahay ah, wadanka ah, canada gaar ahaan magaalada toronto in badan aan deganaa Ah, aniga su-aalna ma qabo laakiin ani problemka meesha ku socdana waa aqaanaa Een, waan dhowr jeerna u sheegay soomaalida meesha problem ka socda iyo saan u gudan lahayn waajibkeena run ahaanteena qof i dhegaysatay ma jirto ma fahante waxyaabo badan ayaa jiro oo maaragtay ah, wiilashan ay maaragtay dhibaatadan ugu jiraan ama ay u galeen ama loo taargad galeen kuwa xataa waxaa jiro aan weligood dhibaato geysanin laakiin maadaama hadda ay noqotay een, maxaan ku sheegaa qofkii ayn rabin laakiin markay area soo galaan rabaa inay qof kala dilaan waxaa laga yaabaa qofkaas xataa inuu ahaado the wrong place at the wrong time marka run ahaantii qof aan aan- aan- waxyaabo aan isaga isaga eh, loo dan lahayn oo meesha un kusoo dhacay loo dan lahayn oo dan loo laga lahayn Mhm.
ayaa waxaa la dilayaa in la dhaho le xaafadaasaa qof laga dilay marka e- aniga waxyaabo badan ayaa ogahay horta aniga xabsiga waa tegey oo dhalinyaradaa la fadhiistay Een, dad badanna waa la fadhiisanay oo gaangiyaal ah run ahaantiina waxyaabo badan aan ogahay iyo dad badan oo ilaa haddana waa la shaqeeyaa da- dad volunteer oo maxkamadaha aadaa oo dadka waa caawinaa oo yooyinka waa caawinaa Mhm.
marka waxyaabaha jiro waxyaabihii waxa waaye markaan ilmaha aan korinaynay naga qayb qaateen gaar ahaan markay noqoto wiilasha wiilashana waxa oo dhibaatada ugu wacan oo shaqada ay u heli la-yihiin dhibaatada waxa waaye hooyo kasta wiilkeeda xeertaa inay volunteerka ma rabto inuu aado laakiin inay volunteer u hesheertaa laakiin volunteerkiina ma aha volunteer wiilka intuu baxayo volunteerkii soo gudanaya saasaan u roon qofka inuu baxo volunteer wadankaana hadda sida keliya oo shaqada lagu helo waxay tahay connection network Haddii inaad xiriir kale xiriir shaqada leedahay ay leedahay qof aad u leedahay qof aad taqaanid meel aad volunteer kasoo noqotay Mhm.
anaga aniga laftiga wadankan volunteerna shaqo ku hela Mhm.
Faham?
Mhm.
marka aniga marnaba ma aaminsani meesha la degan yahay marnaba ma aaminsani aniga meesha ilmaheena special wiilasha laga qabsado waa iskoolaadka Mhm.
waana iskoolaadka last fifteen years gurubaan ku jiraa oo la dagaalamayo laakiin waxaa waay wiilasheen markii run ahaantii iskoolka tagaan waxay arkayan macalimadooda waa naag maxaan ku sheega xafiiska waa wada naag principalka waa wada naag gurigna ku yimaado hooyo iyo iyo waxaa joogta walaajiis adiga wiilashu waxay rabaan role model kaalintii aabbaha baa maqan baad leedahay aabahood ah ka maqan marka wiilku hadduunan haysan aabbo banooni la dheelo aabbo magaalada la aado aabbo la qoslo aabbo la sheekeysto aabbo maarata waxyaabaha qaarkood ay ka sheekeystaan wiilku markasta wuxuu u baahan yahay role model waana aabihiis macalinka ugu horeeya uu ka baranaya waxnoo aabihiis Marka laakiin hadda- waxyaabo hadda badan hadda inuu tusaale aad- ahaan yuusuf oo qadka ku jira eh, wuxuu noo sheegay inuu ilmihiisa ka warhayo inuu iskuulka asaga geynayay maalintay yaraayeen ilaa iyo hadda kaalintiisii Ha, uu ha, gudanayay dhibaatadiina way soo gaartay maya dhibaatada way soo gaartay sababtoo ah yuusuf waxaa laga- waxaa laga yaabaa inuu yahay aabihii shaqaynayay marna inkamka miiska saaraya marna ordaay marka waxaa laga yaabaa weli maaragtay aabbaha waxa waaye waxaa la rabaa galinkuu shaqeeya mahani galinkiisa kale waqtigiis dhanba inuu geliyo wiilasha Mhm.
wax kale mafahamtay yuusufna waxa waa qof magaaladan laga yaqaano maasha allah volunteer kale kii sameeya ayaanoo kale wa mafahamtay marka waxyaabo waxaa Way.
jiro ay wiilasheeni ay waaysan yihiin oo maaragtay ay u baahnaayeen ay waayeen mafahamtay markay jaamacadaha m- midda kalena soomaalidu waxay u malaysaa guryaha iyo xa- iyo iskoolaadka keliya inay dadka xun fadhiyaan hadda waxaa maqlay ani dadka xun xataa waxay fadhiyaan jaamacadaha iyo kolajaday joogaan ee ciyaalka la hadlaan mafahante cunug marka hadduu xataa waxba ka aqoonin lookalka jaamacadyaa loo fadhiyaa iyo kolajka mafahante marka caruurtu wacyigelin dheeraada bay u baahan yihiin iyo in waqti dheeraada la ha geliyo big time ha iyo wakti fiican la geliyo iyo waano la siiyo iyo meesha Aad baad wax uwansan ka xun yihiin la tuso waxay waxbarasho xoog lay u baahan yihiin hooyooyinkan waxay u baahan yihiin ilaa hadda aan aan- ilaa haddana aan u sheegaa waxay tahay caruurta markay volunteer rabaan Mhm.
waqtiga ha ka qaadin waa qaadaysaa organisationyaala u geynaysaa hadday Ah.
three hours four hours meesha kusoo volunteer kana Inay daday ka baranayaan si mutadawacnimaa kusoo shaqooyinka shaqeeyaan ufududaana.
Mhm.
haa waaya ma waaya fahamta shaqooyinka u fududaana ani gabar waxaa aqaanaa volunteer ku shaqaynaysa hadda waxay la shaqaysaa dowladda dhexe la shaqaysaa interior provincial la shaqaysaa youth policy volunteerin ku hesha waxaa aad iyo aad intaas waa- baan waa- waa talo fiican aad baad umahadsantahay ayaan waqtigaba aad noo soo ciriiriyey Eh, yuusufow eh, Dhib hadal- male.
hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo maxaad eh, kusoo gabagabaynaysaa maxaad ku talinaysaa oo aad soo jeedinaysaa dabcan waalid badan baa ku dhagaysanaya soomaaliya baad ka soo cararteen oo halkan baad timaadeen si aad ubadkiina ugu badbaadisaan laakiin arrintii ma dhicin oo dhibaatadii weli way taagan tahay maxaad ku talinaysaa waalid dowlad dhalinyaro maxaa talo oo aad soo jeedinaysaa si dhibaatadan looga baxo si kooban waqtiga horta lagu ciriiray ah voice of america iyo masaajidka qaanid hooyooyinka soomaaliyeed reer toronto asxaabteeda o dhan waxaan leeyahay ku mahadsantihiin sidii maaragtay aada noola dugteen wiilkeeni maxamed ahaa Een, waxaan soo jeedin lahaa aniga maadaama ay dad badan ay naga dhinteen in maaragtay wadankan askarta lala xisaabtamo askartu markuu dil dhaco u yimaadaan calaamad jaale meel ku xirtaan kadib cid isweydiiso ma jirto haddana mid kala dhinto calaamad kale xirtaan maagse noogu qudbeen way baxaan in maaragta askarta la dabagalo badana waxay yidhaahdaan soomaalidana lama shaqayso annaga homicide ma nihin boliis ma nihin shaqadeena ma aha ayagaa shaqadaas bartay waa inay la shaqeeyaan haddii caawa soomaali uu qof dilo isla marka waa lasoo qabanaa laakiin haddii kaaga soomaali in la dilo weligiis lama soo helaayo marka waxaan dhihi lahaa soomaalida askarta hala xisaabtamaan maayarka hala xisaabtamaan Mhm, jiifka hala xisaabtamaan mhm.
yaan laga aamusin ilmahan maqan hal isweydiiyey kiisaskooda dadkii hayay intaasaan ku dari lahaa aad baad umahadsan tahay Eh, axmed urur eh, dabcan hawshan waad ku dhex jirtaa eh, wax badan baadna ka qabatay sida laga dhawaajiyey Eh, maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo talo ah ugu dambayntii waxaan dhihi lahaa siduu een, ah, yuusuf ka dhawaatiyey waa muhim in een, muxuu ahaa la xisaabtamo boliiska iyo meeyarka eh, taas waa muhim lianna eh, waxaa arki haddaa gabar cadaan la dilo ama wiil cadaan la dilo isla markii waa la helaa qofkaas laakiin wiilasheena markay yihiin waxba ma samaynayan ha isdilaan iska leeyihiin laakiin arrintaas eedeeda Eh, taas- soomaalida baaba la saaraa oo waxaa la yidhahdaa soomaalidu ma hadlaan ma markhaati furaan wixii dhacay siday u dhaceen uma sheegaan haddee macaan samaynayn saas booliiska shaqadooda waxaa weeyaan inay soo ogaadaan kaamerada fiiriyaan dhinaca eedana soomaalida waa in la saaro taasna waa xaq laakiin ayaga dhinacooda maba ha- maba samaynayan shaqada maba bilaabahayan sida Mhm.
mu- muuqato taas waa mid midda midda ugu muhiimsanna waa in ilaaha loo noqdo oo een, la ducaysto oo muxuu ahaa diinta loo noqdo oo caruurtii ayakoo yar laga bilaabo diinta iyo tarbiyada wanaagsan iyo eh, khayrka lala jeclaado Een, ma aha ma yani in dugsi lagu tuuro oo laga soo qaado taas naf maaha laakiin murga waa in laga bilaabo way insha allahu tacaala sidii jiil wanaagsan noo imaadaan biidn illah way dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa
adaa mudan walaal
aad baa Abaabul.
umahadsantihiin aad baa umahadsantihiin dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan u mahadnaqayaa oo marti ku ahaa axmed maxamed urur agaasimaha qaybta waxbarashada iyo xiriirka dhallinyarada ee masjidka khaalid ee magaalada toronto iyo yuusuf abiikar oo ah aabba soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa waddanka kanada bil ka horna wiil uu dhalay lagu dilay dalkaasi su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayay ka jawaabayeen dhegaystayaashiina la soo xiriiray iyo kuwa hawada nagala socdaba aad baan ugu mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa maganala
mahadsanid jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay xubinta wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a